waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha hilibka geela ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib markii ay yaraadeen xoolihii la keeni jiray suuqyada magaalada kiilada hilibka geela ah ayaa hadda suuqyada beledweyne ka maraysa siddeed doolar halka markii hore ay ahayd qiimo gaaraya shan doolar qaar ka mid a ganacsatada iibiye hilibka geela ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey sare u kaca ku yimid qiimaha hilibka geela iyo waxa sababay magacayga waa cina daawa xuseen sarakaca geela qaali waa geelama geelada waxay maraysaa sideed doolar magarat qaali waxa geeliyaa nagu qaaliyoobay oo leh oo la waayey magarat geel yaa la waayey saasuu qaali nagu noqday geela ilaa iyo bishii soon ka horraysay soondheere ka horow qaali nagu bilowday ilaa haddeer waa nagu socdaa marka raqiisiya noo fiican marka waa qaali yahay waaba maxaa khasaarleen ba ku jirnaa maalin kasta khasaarleen ba qaadanoynaaye bulshada waxba ma haystaan waa wada baahan yihin bulshada dhan wada baahanaan dhexda ugu jirnaa sabaha garsid ma aha maanta waxaan qalnay lix neef waa kawaanka dhanya annaga hal neefaan qalnaa magaceyga waa kabtan cali yuusuf siddeed doolar u badan awalkoole lix dool shan dool oo la'aanta shida marse waa mid tabartiisoo gadana markuu qaali yahay anoo fiican maasha allah taliyoonkeeda waa ka helaa ilmaheeda taliyoonkeeda waa ka maaraystaa aniga khaasatan hal neefu geelaa qaal xilliyada uu sare u kaco qiimaha hilibka geela ayaa waxaa saameyn kala kulma dadka danyarta ayaan iibsan karin waxaana la rajeynayaa in qiimaha hilib geela uu hoos u dhaco si dadka danyarta ay uga faa'iidaystaan